waa tahay dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha oo aanu maanta ku eegi doono magaalooyinka boocame laascanood iyo sidoo kale og haddii aan ka hormarno magaalada boocame geela qaliinka ayaa heerkood waxaa la kala siisanayaa shan iyo toban milyan heerka labaadna saddex iyo toban milyan iyo sagaal boqol oo kun halka heerka saddexaadna ay ka yihiin koob iyo toban milyan iyo lix boqol oo kun ariga qaliinka ayaa heerka isagu maraya hal milyan iyo sideed boqol heerka labaadna hal milyan iyo toddoba boqol oo kun halka heerka saddexaadna la kalsanayo hal milyan iyo afar boqol iyo sagaashan iyo lix kun geela qaliinka ah ayaa heerkood waxaa la kalsanaya koob iyo labaatan milyan heerka labaadna toddobiyo toban milyan halka heerka saddexaadna ay ka yihiin toban milyan oo shilinka soomaaliga ariga qaliinka ah ayaa heerkooad ka maraya degmada taleex laba milyan iyo saddex boqol oo kun heerka labaadna hal milyan iyo sideed boqol oo kun halka heerka saddexaadna ay ka marayaan hal milyan iyo saddex boqol oo kun oo shilinka soomaaliga magaalada lascaanood ariga qaliinka ayaa heerkood la kalasanaya laba milyan iyo toddoba boqol oo kun heerka labaadna laba milyan iyo saddex boqol oo kun halka heerka saddexaadna ay ka joogaan hal milyan oo shilinka soomaaliga geela qaliinka ayaa heerkood waxa uu ka maraya magaalada lascaanood labayo labaatan milyan iyo shan boqol oo kun heerka labaadna labaatan milyan iyo afar boqol oo kun halka heerka saddexaadna ay ka joogaan siddeed iyo toban milyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga geela dhaqaalka ah ayaa waxaa laascaanood heerkooda kalasanaya toddobiyo labaatan milyan heerka labaadna afar iyo labaatan milyan halka heerka saddexaadna ay ka joogaan labaatan milyan oo shilinka soomaaliga ugu dambayntii og geela qaliinka ayaa heerkood waxa uu ka marayaa lix milyan heerka labaadna shan milyan iyo lix boqol oo kun heerka saddexaadna afar milyan halka ariga qaliinkana heerkood la kala siisanayo toddoba boqol iyo konton kun heerka labaadna shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga xubintii qiimaha xoolahana dhegaystayaal xilligan waa naga inta
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weye rabbi ha noo soo orgoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa